والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhda hijriga waa saddex iyo labaatanka bisha dulxija sanadkana waa kun afar boqol afartan iyo shan hijriga qodobada saaka warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus aan idinkugu hayna waxaa ka mid a faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ee wilaayaadka banaadir iyo baay guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa ku dhintay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlo tasxiixa u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee bariga hiiraan munaasabad lagu soo gebagabeynaya arday ka qalin jibisay madarasada imaamu bukhaari ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose askari ka tirsanaa sahyuuniyadda yuhuudda ayaa lagu dilay weerar muqaawamada muslimiinta falastiin ay ka fuliyeen magaalada khaza maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ololo lagula dagaalamaya kaneecada ka sameeyey deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas odayaasha dhaqanka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa ku eedeeyey dowladda xabashida etoobiya inay si toosa uga qayb qaadanaysa dagaalada ka dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta ee ka socda gobolkaas waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dibadbaxyada ka dhacay gudaha dalka kenya جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ee wilaayaadka banaadir iyo baay howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho waxa ay ku dileen sargaal boolis ah oo lagu magacaabi jiray muuse xaaji cumar kaas oo caan ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta waxaa howlgalka lagu dilay sargaalkan murtadka uu si gaara kaga dhacay degmada dharkeenley dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay howlgal qaraxa ka fuliyey guriga magaalada baydhabo uu ka degan yahay murtad xasan eelaay oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee kooxda ridada soomaaliya waxaana lagu soo warramayaa in khasaare burbura uu gaaray guriga ay mujaahidiintu bartilmaameysadeen ee murtadkaasi uu degan yahay guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa ku dhintay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya nuur cali warsaame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay magaaladaasi uu ku geeriyooday guddoomiyihii hore ee golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya maxamed cismaan jawaari maxamed cismaan jawaari ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu xanuunsanaa islamarkaana xanuunkaasi uu u geeriyooday walow aan weli si rasmiga loo shaacin xanuunka uu sida rasmiga uu geeriyooday murtad jawaari ayaa ku geeriyooday da'da toddobaatan iyo sagaal sannaad wuxuuna laba mar soo noqday guddoomiyihii baarlamaanka riddada soomaaliya wuxuuna sidoo kale horey u soo qabtay xilal kala duwan qaar ka mid ah hiladiisa ayaa waxay sheegeen in dhimashada cismaan jawaari ay ka dambaysay markii uu sarajoogga ka dhacay isagoo gurigiisa ku sugan maxamed cismaan jawaari ayaa cimrigiisa intii ugu badnayd ku qaatay dejinta sharciga gaaleed iyo dastuur lagu xukumo ummadda muslimka ee soomaaliyeed wuxuuna ahaa nin si adag u difaaca qawaaniinta gacanku samayska ah iyo xiriirka laga soo minguuriyey dasaatiirta gaalada si kastaba ha ahaatee waxaa xilligan haysata aayaddii qur-aanka ee ahayd inna badsha rabbika la shadiid mahadsanid abuushayba maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlo tasxiixa u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee bariga hiiraan sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed dowladan oo magaceedu ahaa ubay ibnu kacab laguna barnayay tasxiixa iyo kudhawaaqista xarfaha qur-aanka kariimka waxa uu maktabka dacwada wilaayada hiiraan u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee bariga hiiraan sheekh axmed deero oo ka hadlay goobta munaasabadda lagu soo xirayay dowladda socotay muddada toddobaadka ah ayaa si aad ah uga dheeraaday fadliga qur'aanka iyo sidoo kale fadliga uu leeyahay qofka qur'aanka bartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin dadka asalba saxaabada ridwaanullaahi calayhim qur-aanka looga dembeeyey cabdullaahi ibni mascuud baa ka mid a waa ka dhahaya toddobaatan suuradood ayaa nabiga afkiisa ka xifdiyey oo ka qabtay maalin maalmaha ka mid a ayuu u yeedhay oo wuxuu yidhi udul aqri markaasuu nabiga adaaba lagugu soo dejiyey markaasuu yidhi waxaan jeclahay inaan dad kale ka dhegaysto waa ku dul aqriyey ilaahi subxaana wa tacaala taasi waxayna tusinaysaa inaan qur-aanka iska dhegaysanno oo muxuu ahaa aan aqrino oo keligeen duur aan laan la gelin ayay ku tusinaysaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatusalaam jibriil ayaa u imanayay ramadaan kasta ramadaan kasta u imanayey qur-aanku la subcinayey waa ka dhegaysanayey ilaa sanadii u dambaysay oo ramadaankii u dambeeyey laba door nabigu uu la aqriyey calayhi salaatu wasalaam jibriil nabiguna uu yidhi waxaan u malayntaayday inay timid geeridii maxaa yeele hal maruu jibriil ila aqriyen laba goor bur bishan ila aqriyey buu yidhi yani waa nabigii lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam sababta nabigu wuxuu ogaa calayhi salaatu wasalaam u isaga xaggiisa ka sugnaatay xadiid sunan tirmidi ku yaala xaraf kasta oo qur-aanka ka mida toban ajri baa laga helayaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka buuca oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda iyagoona ka codsaday wilaayada islaamiga hiiraan in loo soo celceliyo dowlaadka tasxiixa ahaa waxaan ka mid ahay dhallinyaradii dowladda ku qaadatay booco waxaa waye walaayada hiiraan dowladdaas oo socotay muddo isbuuca waxaan ku baranay dowladdaas kitaabka riyaadu lisaan oo la iska saxayey xuruufta waxaa waaye qur-aanka alxamdulilah si fiican waxaa waaye aan dowladdaas aan u qaadanay isbuucaas waan ka faa'iidnay maxaafadada bergeyne gaar ahaan booco marka waxaa noo soo dhammaaday kitaabkii riyaadu bilisaan oo laga saxaayo xuruufta qur-aanka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa faa'iidnay faa'iido fara badan oo naga maqnay oo joogto deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan maanta halkan waxaa noogu soo gabagabobay dowlad noo socotay muddo isbuuca dowladaas ee dowla aad u fadli badan waxyaabo badan aan ka faa'iidnay dowladaas oo ku saabsanaa tasxiixa iyo qur-aanka kariimka ah sida tajwiidkiisii iyo makaarijtiisii iyo qisaas alfuruuf sida makaarij alfuruuf waxyaabo badan oo aan lasoo koobi karna ayaan ka faa'iidnay dowladda waxaa ka mid a sida makaarijta meelaha ay kasoo baxaan sida qooyinka oo kale awaniye iyo teaqof uwsiyad قيد غشاوة غلف غارب يغيظ يبغون marka waxaan ka codsanaynaa maktabka dacwada ee walaayada islaamiga hiiraan inuu dowlaadka sidaan oo kala ayagoo intaan kasii ballaaran oo hadda isbuuca aheeda muddooyin bilo ah ayagoo ah oo kale inay noogu soo celceliyaan ka codsanaynaa maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaar ah siiya sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid marwan munaasabad lagu sagoontinaya arday ka qalinjibisay madarasada imaamu bukhaari ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxidiin abu ayman فإن سألوك مدرستي فإسلامية علم تسامع قدرها الأمم ويمنم شطرها النهم waxay ahayd xaflad heerkeed u sareeyey shahaadooyinna lagu guddoonsiinayey shan iyo soddon arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qalin jebiyey dugsiga hoose dhexe imaam bukhaari ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xafladdan oo lagu qabtay howlka xafladaha ee degmada jamaame waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muddo sannado ah ayay wax ku baranayeen ardayda madarasada imaam bukhaari kuwaasoo howlka xafladda ku soo bandhigay bandhig siyaada u soo jiitay dadkii ka soo qayb galay xubno kala duwan ayaa xafladdan qalinjibinta ka hadlay waxaana ka mid ahaa suldaan cabdulqaadir xaydar oo si aada u bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maadaama arday degmada jamaame wiilal iyo gabdha ilaaha barakeeye oo maanta shahaada la siinayo waa mid guul ah ilaahay lagu mahad celiyo waxaa kale u mahad celinaa waalidiintii dhaleen gabdhahaas iyo wiilasha sababtoo ah kamaa kun arday wiilal iyo gabdha ayaa dibidda loo diray oo laga doonaya waxbarasha loo doonay dadkan iyaka iyo waalidoodin waxay ku qariibeen ina meeshooda ilaahay waxaas ku siiyey ku gaaraan sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo kelimad qiimo badan ka jeediyey munaasabadda ayaa si gaara ula hadlay waalidiinta iyo ardayda ka qalinjibisay madarasada imaam bukhaari ee degmada jamaame waalidiinta oo halkan joogo dadkan ka qalanjibiyey madarasada imaamu bukhaari dadaalkii aad bixiseen iyo juhdigii aad bixiseen oo aad ku dhabar adeegteen waxbarashada ardayda aad dhasheen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiiyo xasaanta idin saaro dadaalkiin idinka oo ku dhabar adeegteen maanta dadkii aad wax barteen sharaftan u muuqdaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dhanka kale ardayda wax baratay oo ku dadaashay oo bidaayadii kasoo bilaabay ilaa halkan gaarsiin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkiin iyo waxay aad samayseen hor u sii wada meel fiican bay joogtaan laakiin waxaad u baahan tihiin in lasii dhammaystiro ugu dambeyn waxaa halkaas lagu abaalmariyey ardaydii kaalma hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen iyadoona isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyinkooda ardayga koowaad waa maryama ibraahiim maxamed oo ah ardayadda ugu horayso cala lidlaaq xagga buundooyinka darajooyinka madrasada imaam albukhaari waxay ku guulaysatay shahaadadeedii iyo abaalmar dhan boqol dollar ardayda labaad xagga natiijooyinka waxa weeyaan zahra sheekh nuur cabdisalaam oo insha allahu idana halkan ka qaadan doonto shahaadadeedii iyo jaa'iso dhan malyan lacag ah oo shilinka soomaaliga gebagabadii idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah ardayda ka qalinjebisay madrasada imaam bukhaari ee degmada jamaame oo dhigata madrasada imaam albukhaari aad iyo aad shucuurteedii maanta lama soo koobi karo farxadeedii wallaahi ciddii arkaysaa arkaysa mooye ma soo koobi karo farxadeeda alxamdulilaah waxaa dhigtaa madrasada imaam bukhaari ee ku taala degmada jamaame wilaayada jubbada hoose ee maantay aad iyo aad ayaan u faraxsannahay maantay waxaa nala qabtay xaflad nalagu gudonsiinayeen shahaado oo ayna siinaysay maktabad tarbiyati watacliim maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ballanqaaday dardargelinta goobaha waxbarasho ee degmadan mahadsaned bashiir askari ka tirsanay askari ka tirsanaa sahyuuniyadda yuhuudda ayaa lagu dilay weerar muqaawamada muslimiinta falastiin ay ka fuliyeen magaalada khaza xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya kooxaha waxaiska caabinta filistiiniyiinta ee afar labaatankii saaca lasoo dhaafay fuliyey howlgallo qaabaysan oo dhaliyay khasaare dhimasho ee dhaawaca oo soo gaaray ciidanka yuhuudda halka sidoo kale gaadiid iyo xarumo saldhig laga qarxiyay ciidanka sahayanada ee ku sugan gudaha magaalada khaza howlgalka dhimashada ugu badan dhaliyey ayaa ka dhacay aagga shujaaciya oo dhismayaal ay ku jireen ciidanka yuhuudda ay weerareen muqaawamada waxaana qarxiyeen dhismo la sheegay in ay yeeleen gantaalo iyo hub kale oo ay lahaayeen sahayanada oo dhankooda qirtay in xaafadda shujaaciya looga dilay afar askari ugu yaraan shan kalena looga dhaawacay diyaarado soo cagadhigtay halka lagu bartilmaamay sida yuhuudda ayaa daabulay bakhtiyada dhaawacyada yuhuudda iyadoona sidoo kale laba diyaaradood oo ah kuwa darooniska ay qarxiyeen muqaawamada filistiiniyiinta kooxaha muqaawamada ee weli howlgallo kala duwan yuhuudda kula bartilmaameysanaya xaafado ka tirsan magaalada khaza iyo deegaanka rafax goobahaas oo ah meelaha ugu badan ee weli ka socdaan howlgallada laguna afeynayo yuhuudda sahayanada ah mahadsanid xaaris maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ololo lagula dagaalamaya kaneecada ka sameeyey deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
dadkii kanaa'ada buufiyaay ah meel faday imika ah idin buufiyo lambaanyi
Iyada aan kabaahna dhalmaanyo idin dhabti.
haye may suubiyaasana alaab walaagi ka jaro may buwaah oo alaab tirwaalka ah may raashinka ah may banaanka suubiyi walaagi raashin aho weelka oo may buwaah oo ka jaro loorka jaro sun hal afkal ku jiray may buwaah la buufiyo insha Allah
waa olole lagu cirib tirayo cayayaanka kaneecada kaas oo uu maktabka caafimaadka wilaayada bokool uu ka sameeyey deegaanka mooragaabey oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi deegaankan oo roobabkii sanadkii hore saameyn xoogan ay ku yeesheen ayaa waxaa ku beermay cayayaanka kaneecada taas oo dhibaato xoogan ku haysay dadka iyo xoolaha waxaana allah fadligii maktabka caafimaadka uu u istaagay inuu ka zuuliyo deegaanka waxaa la howlgeliyey dhalinyaro wata jirgaamada sunta cayayaanka kuwaas oo buufinayay goobaha biyofadhiga musqulaha iyo hareeraha ceelal-biyoodyada waxaana arrinkaasi si weyn usoo dhoweeyey dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus bismillaahi geeka mahana boogaday mujaahidiinta moorgaabihani boogada dhalmaanyo deegaanka eedadanka galli hoolab dhalmaanyo darti ee lele bogtaali hoolan haatama roogan biyo fadhiyan geeka walninkooy wal buufiyohay alaabtiyo wedaaninkoy eed iyada mahasagna safaylali buufiyahay man maldhaafana musqulala buufiyahay man hoorigala buufiyahay man kirinkala buufiyahay gaardooragala buufiyahay walla shal dhaafay malahay way gilin kale nasiyahayan wala manka agalka angalen alaabta hobooga manka la buufiyo ungalen halgataaro hal oodoylanarahay dadka kudheerada alaabta awlaadi iyo kudheerada lanarahay mayanka do'aya inti ilaahay niidiyo adduunyo aakhiro wali yo fadaayo niidiyo ilaahay nku sakhir gaaladan inta ilaahay jibi yaanka do'aya bismillaahi raxmaaniraxiim deegaanka moorgaabey uuna u roogno maalintan mujaahidiinta ninkooyan eed iyo eedanka mahadnagaan walkastana noo buufi dhilmaanyada kana eed wali arrada roogi dhan amarg alwaana noo buufi eedanka mahadnagaan ilaahay galanti oona korka weela gaaladana alla jibi bismillaahi raxmaani raxiim deegaanka moorgaabe yaanimalnin buufiyo keeka dad wal buufiyaayo mujaahidiinta inin koytay saasaanka mahadsagnaa ilaahay mahadle guriya meel kasta waynin buufiyay dhalmaanyano dhammaayasay waynin buufiyay ma bari galaani hoolaqayn oo tayo bilinkaaji ilaahay keersi ayoonin ko'ay geek walnin buufiyo maynka daainhaynle ilaahay mujaahidiinta galantiya korkuweela lankii hanin dawaday hanin kasta ilaahay keersi deegaanka moorgaawe caafimaadka ninkooye idanin buufiyohaay alaabta banaanka ku dhakanay ilaahay mahad i shukri leehe se waloonku dareeran ilaahay mahade nebad ihi ni imilika qabe buufisaas ode guryaana nin buufiyohaaye bedeteena nin buufiyohaaye waldhaga dhalmaanyadeena noo buufiyoha deegaanka dhalmaanyo biyo bad ninka jarewerka dhalmaanyo roogde waan way noo buufiyoha kaloringana ninka shubaha walaayada bakola noo buufiyoha maanka da-ayo lahaaye inta ilaahay yoona keersiyo caafimaadna dadka dhambasi mujaahidiinka ninka dahaa inta ilaahay galantiyo ka saree deegaankan oo uu maktabka caafimaadka mashruucan ka fuliyey waxaa ku badan caagaga ay biyuhu fadhiistaan iyadoona bilooyinkii lasoo dhaafay dadkiisu ay la dhibaateysnaayeen cayayaankan halista ku ah badqabka xoolaha iyo dadka mahadsanid cabdiqani odayaasha dhaqanka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa ku eedeeyey dowladda xabashida etoobiya inay si toosa uga qayb qaadanaysa dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta ee ka socda gobolkaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cazaam carafaat iyadoona uu socdo dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka canfarta iyo soomaalida ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay waxgaradka gobolka city waxayna sheegeen inay qayb ka tahay dagaalka u dhexeeya soomaalida iyo canfarta ciidamada etoobiya kuwaasoo la sheegay inay qayb ka hayeen dagaaladii u dambeeyey ee gobolka city ka dhacay qaar ka mid a waxgaradka gobolka city oo ka hadlay arrintaasi ayaa waxa hadalkoodii ka mid ahaa islaan barkhadla dharaar waxaan joognaa magaalada xoori boqorka afballaadh ayaan joognaa waxa aan maaragtay aan ka cabanayno waa dowladda etoobiya waxa dalkayagii horey nooga soo bixisay ee magaalooyinkayaga inoo soo saartay ee na daba socotay lixdaa sano saa u noo daba socoto waa etoobiya ilaahaaddaa bayna daba socotaa fartana inuu ilaahay waddankayaga waddankayaga nooga dhex qaado ayaan ilaahay weydiisanaynaa waxa weeyin tan ilaa iyo hadda ayna daba socotona maanta u dambayso magaaladayadii waa taa way noo uraysaa kolkii canfar aan isgallo ee ka ilaahay aan ka itaan roonaaneen iyuunbay soo gurmataa unayn lacag nagu qaadataa kolkaa maantoo u dambaysana way noo soo xamaan qaadatay dirayskay iska soo bixisaa macawisay soo xidhataa maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay dagaalada ka socda gobolka city ee u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta iyadoona xukuumadda xabashada ciidamo gurmad u ah canfarta ay geysay gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya mahadsanid casam ugu dambeyntiina waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dibadbaxyada ka dhacay gudaha dalka kenya suheyb cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya bartamihii bishan juun aynu ku guda jirno waxaa waddanka kenya mar qura ka bilowday bannaanbaxyo lama filaan ah oo ay dhigayeen kumanaan kenyaati ah kuwaas oo ka soo horjeeday xaaladda dhaqaali xumi ee dalka ka jirta iyo dowladda oo soo kordhisay qaanuun canshuur dheeraad ah lagu saarayo muwaadiniinta kenyaanka ah bannaanbaxyada ayaa ahaa kuwo nabadeed oo aan rabshado wadan balse dalabaadka ka imaanayay uma dhegtaagin xukuumadda william ruuto waxaana sharcigaani la horgeeyey baarlamanka waddankaas maalinnimadii talaadada dadka kenyaanka ah oo markii hore u dulqaadan la'aa dhaqaale xumida haysata ayaa go'aansaday inay xoog uga hortagaan waxayna madashii xildhibaanada ay ku ansixiyeen sharcigaasi maaliyadeed ay weerar ku qaadeen daqiiqada kadib ciidanka booliska kenya oo isku dayey inay hor istaagaan bannaanbaxyaasha ayaa ku guulaysan waayey dadka kenyaanka ah ayaana isku dhigayey rasaasta ilaa ay xoog ku galeen xarunta baarlamanka oo ay dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ahna ay burburiyeen malaayiin kenyaati ah ayaa isku dhaarsaday in tallaabada xigte ay qaadi doonaan ay tahay inay qasriga madaxtooyada ugu dhacaan ruuto isagoo dareensan halista ku soo fool leh iyo musiibada weyn ay dhex dabaalanayso dowladdiisa ayuuna ku dhawaaqay inuu ka laabtay go'aankaasi uusanna ansixin doonin haddaba muxuu yahay sharcigani maaliyadeed ay sidaan uga godoodeen shacabka kenyaanka ah maadaama dalkan uu wajahayo qalalaasa dhinaca dhaqaalaha ah sicir bararkuna uu gaaray meeshii ugu sarraysay xukuumadduna ay awood u yeelan weysay inay kabto miisaaniyaddeeda ayay soo hindistay qorshe lacaga canshuur ah lagu saarayo ganacsatada dalka wuxuu dhigayaa in boqolkiiba lix iyo toban la kordhiyo canshuurta laga qaado rootiga sida maalinlaha ah ay u iibsadaan bulshada halka uu sidoo kale dhigayey in boqolkiiba shan iyo labaatan la kordhiyo canshuurta laga qaado saliidda sharcigan ayaa saameyn ku yeelanaya dhammaan dhaqaalaha ganacsi ee kenya waxaana la doonayey in gaadiidka la saaro canshuur gaaraysa laba dhibic shan boqolkiiba si ay dowladdu uga badbaado dhaqaala burburka haysta ayay xitaa canshuur xaddaaf ah saartay xafaayadaha loo xiro carruurta yaryar dhinaca caafimaadka ayaa ka mid ah dhinacyada la doonayey in lagu soo rogo canshuurta badan si gaar ah xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyadoo la doonayey in boqolkiiba lix iyo toban lagu kordhiyo lacagaha laga qaado cisbitaalada qalabka la soo dhoofiyo ayaa sidoo kale la doonayey in la saaro lacaga badan dadka kenyaanka ah ayaana dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsan yahay waxa ay dibadda ka soo dhoofsadaan si la mid ah waddamada gobolka oo dalkan wuxuu sannadkii soo dhoofsadaa badeecad ku kacaysa laba trilyan oo shilinka kenyaatiga ah una dhiganta shan iyo toban bilyan oo dollar marka laga soo tago canshuurta dadka kenyaanka ah ay ka cabanayeen kuna doonayeen inay banaanbaxidooda xal ugu helaan asamada dhaqaale ee dalka ka jirta waxay dhanka kala geysteen khasaare baaxad leh kadib markii loo dhacay boqolaal xarumo ganacsi ah banaanbaxyaasha ayaa xoog ku jabsaday xarumo badan oo ganacsi oo ku yaala nairobi waxaana ku jiray kuwo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed barakaatu magaaladii waa la dhammaystay hal meel oo nool ma leh meeshan waa meesheenii halkan waa meel inaga soo horjeeday hal habo waxba laguma reebin meesheenii waa tan si u jibinayeen u jibinayeen u jibinayeen waa ka quusteen saanay ka dhigeen albaabkeenni waa kan saanay u jabiyeen muraayaddii meeshaan waa qoladii soomaalidu ee barfuunaha ku geyn jirtay hal xabo laguma reebin hal xabo wallaahi inaan lagu reebin tanna waa tii maryaha ay ku gadayeen ayadana hal xabo laguma reebin hal maro laguma reebin hindidii optika xabad laguma reebin ma
kenya ayaa wajahaysa azamo dhaqaale tii ugu xumeed dowladda ayaana awood ula inay kabto kalbar miisaaniyaddeeda sannadlaha ah sicir bararka ayaa isagana gaaray meeshii ugu sarraysay oo waxaa la filayaa in bilaha soo socda uu gaaro shan dhibic saddex boqolkiiba dalkan oo ka mid ah kuwa dhaqaale ahaan ku tiirsan dowladaha reer galbeedka ayaana la daalaadhacaya deyme xaddaaf ah waxaana la filayaa in sannadada soo aadan deynta lagu leeyahay dalka ay noqon doonto mid u dhiganta boqolkiiba konton iyo shan wax soo saarka kenya oo idil aad buu u mahadsan yahay suheyb warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh